waxaan taaganahay garoonka ahdancadde waxaa jira diyuurad dii ugu horreysay ee ka socota shirkadda qatar airways ayaa maanta bilaabatay marka xafladdaas ayaan u taagannahay wasiiro xildhibaano shacabka soomaaliyeed dhammaan eerboortkaa la taagan yahay waxaa lasoo dhaweynayaa diyuuradda qatar airways oo maanta falaidkeedii ugu horreysay ka bilowday magaalada muqdisho hawshan socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo somali civil aviation authority fast hand oo diyuuradda fasaxay ku timid air service agreementkay ku timid waxa dhan anaa handal garaynayay marka maanta waxay ii tahay in marihii aan abuurayay aniga iyo wasiirkayga iyo ra-iisul wasaaraha iyo marihii aan abuuraynay kii ugu horreysay aan daawano waxaan hadda ka hor keennay kenya airways ethiopian airline marka hadda waxaa jid kusoo jirta uganda airways oo bilaabanaysa kowda august waxaa ku xiga in diyuuradda la yidhaah in rwanda air south africa jid kusoo jirta sacuudiyaan soo dhammaynay marka boomin air travel businesska soomaaliya axmed hadda ma soo caga dhigatay diyaaraddii waa soo caga dhigatay waxay soo caga dhigatay sagaal saac oo toban daqiiqo dhiman ama saddexdii galabnimo oo toban daqiiqo dhiman hadda diyuuradda hortayday taagan tahay wafdigii v i p da way ka degeen oo safiirka soomaaliya ee qatar uu ku ka mid ahaa bassengerka ayaa hadda ka degaya diyuuraddu hadda waxay waday boqol iyo shan iyo toban oo bassengera saarnayd haddana waxaa u buukin garaysan oo qaadaysaa siddeetan iyo shan qofood marka normally diyuurad flightka ugu horreysa company full flight ku yimaada waa yar yahay diyuuradda typeka ay isticmaalayaan oo maanta timid waa airbus three twenty loo yaq diyuuradda loo yaqaan oo ilaa boqol iyo afartan ruux qaada marka waxaan dhihi karnaa full flight ayay ku yimee yimaadeen almost full flightna way ku laabanayaan waxaad markaa iiga warantaa dadkan la socday dad noocey ba ahayn dhammaantood ma soomaali ba mise ajnabi inay ku jiraan inta badan waxay ahaayeen soomaali civil aviationka soomaaliya oo kale waxaa u socday civil aviationka jaamacadda carab oo shan wufuud ay ka socotay oo muddo shan maalmood nala joogi doona oo assessment ku samaynaya heerka uu taagan yahay civil aviationka soomaaliya because civil aviationka soomaaliya dib u dhis ayaa ku socday marka sidaad la socoto civil aviationada caalamka waxaa inspection ku sameeya audit waxa la yidhaha ku sameeya hay-adda caalamiga ee keo marka soomaaliya waa waddanka keliya oo aan weli audit lagu samayn marka wadamada dariska soomaaliya saaxiibka la-ah iyo ururada aan xubinta ka nahay ayaan kaashanaynay in soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka waa auditka adduunka ee keo ku samaynaysay in soomaaliya lagu sameeyo marka waxaa ka socda activity fara badan marka diyaaraddan qatar airways ee hadda soo caga dhigatay garoonka aadan cadde magaalada muqdisho marka flightkan waa kii ugu horreeyey imise maalmood bay toddobaadka imaan doontaa toddobaadkii waxay imaan doontaa saddex maalin sida ku xusan fasaxa civil aviationka soomaaliya uu bixiyey marka saddexda maalmood weekli waxay ku fiirinaysaa sida uu businesska yahay kadib haddii ay u aragto in business oo meesha jiro jiro then waxay codsan doontaa toddoba maalmood daily flight sida ay ku bilowdeen kenya airways iyo ethiopian airline sidaas ayay ku bilowdeen saddex maalmood wiigay ku bilowdeen haddana labadaba waa daily flight garoonka aadan cadde ma u diyaarsan yahay in intaasoo flight uu kala hago maalintii canshucuud waa runtaa garoonka seventiyadii meelahaasaa ugu dambeysay in dayacsir lagu sameeyo waxaan haysanaa hal runway oo dhabaha diyuuradu ka cag dhigtaan iyo hal taxi way oo ah linkiga isku xiraya daakinka diyuurada istaagaan iyo runwayga marka waa sax garoonka ciriir badan ayuu ayuu dareemayaa xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo sideedda aroornimo ilaa iyo laba iyo tobanka duurnimo marka waxaan samaynay hadda diyuuraddan xilligay soo caga dhigta waa arkaysaa saddexdii galabnimo iyo toban daqiiqa hadda ii tahay mar dhow ayay soo caga dhigatay marka diyuuradaha aan fasaxa siino waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si zaxmadu ay u yaraato waxaa jira mashaariic eeraboorka lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay sida badiyo soo cuntay runwayga dabaa diyuurada waxaa ka dhigtaan oo qaar laga duugayo oo dhul aan rabno in xaggaa kasoo celino taxiway kale oo loo yaqaan dabaha isku xira baakinka iyo runwayga mid cusubaa la dhisi rabaa marka baakinka diyuuraduhu istaagaan ballaarin ayaa ku socota marka si aan dimaandiga naga soo wajahaya diyuuradaha caalamiga soo kordhay si aan ula kulanno waxaa socota mashaariic fara badan oo garoonka lagu kordhinayo markaad fiiriso magaalada muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda garoonka diyaaradaha ka socda bal haddaad cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan caashi cuud waa runta magaalada waxaa kusoo laabtay dhammaan inta badan dadkii qurba joogta ahay oo maskax badan kusoo celiyey magaalada markaa dhex maraysa waxaa kaaga muuqanaya bilic dhismayaal cusub ganacsiyo cusub oo aanan soomaaliya hor u arki jirin shalayta waxaan eeraboortka muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jira oo sida starbucks iyo maaragtay k f c iyo dhahaya waxaan ka furaynaa muqdisho marka muqdisho sidii hore ma aha soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi samaynaya ayaa dayli xafiiskeyga u yimaada marka muqdisho way isbedeshay caalamkana waan u furanay caashucuud waxaa la socotaa muqdisho two thousand fourteenkii sixteenkii iyo sixteenkii waxaa imaan jiray qatar turkish airline oo keliya dayuuradaha imanayaana marka ay fasaxna soo weydiisanayaan ama aan qurbaha kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama xafiiskeena lagu soo booqdaan waxay noo sheegi jireen insuransiga inuu qaali ku yahay inaan la regulatarayn aan shidaalka lagu subayo in ammaanka uusan sugnayn marka waxaasoo dhan hadda waan ka gudubnay ammaankii aad buu u sugan yahay airboortka waxaan develop garayna waxa la yidhaha arrival iyo departure procedure oo diyuurad kasta oo imaanaysa ay markay imaanaysa soo raacdo mid kasta oo kacaysana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya sidii caalamiga standardkii ay hay-adda caalamiga ah ee keo ay u dejisay caalamka la kulmaya marka diyuuradii kusoo diiradeen diyuurado badan baa wadaway ah haddana waad arkaysaa ilaa afar shirkadood oo caalami ah oo aan diyuuradii yar yar kaay ee soomaalida ku shaqaysan jirta ahayn ayaa muqdisho ka shaqeeya saasi shacabka soomaaliyeed waxay siisay joyce oo ticketkii baa hoos u dhacay dad hore aan u safri jirin ayaa ku dhiiraday shaqaalayn badan ayay soo jiidatay diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde ka soo degi doona garoonka waa kee uganda airways kowda august hadii la yidhi